إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan camaliyad nafurnimo ah ayaa ka dhacday xerada jaalasiyaada ee magaalada muqdisho xilli ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan duulaanka midooda yurub ee soomaaliya dowladda federaalk oo ciidan yari dareemaysa ayaa fariin u dirtay askarta u diiwaan geshan ee ka maqan shaqooyinkooda shacabka magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya amni darro baahsan oo ka jirta magaaladaas waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalka kenya ee looga soo horjeeda xukuumadda william ru dagaalo khasaare dhaliyay oo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka dhacay ismaamulka amxaarada ee dalkaas sargaal hore ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhabarjab weyn ku tahay qabsashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha fatahada ku dhuftay gobolka texas ee waddanka maraykanka dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa afar iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan sagaalka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal intaanan u gudagelin warkaas oo faahfaahsan waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا
si kastood muumin u taha caalimu tahay waxaa rabti tahay geesi tahay keligaa maxaad qaban adunbaa marmarka dambe cidla ku baktinaya haddii aadan hay- helin bulsho aad cibaadadii wada gudataan oo jihaadkii wada nashisaan oo kelimada ilaahay wada kor yeeshaan oo iskaashataan
waxaan kaloo doonaynaa inaan ogaano macaalimta iyo astaamaha waaweyn ee uu lahaa mujtamacii magaalada madiina ee uu hogaaminayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi annaga mas-uuliyadda ilaahay uu noo dhiibay ruux su-aashay ama u hanqaltaagay ama erge u dirsaday annaga uuma dhiibayno camalka annaga nabi alai salaam yidhi
kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii baa lagu daraasaynayaa salaadihii faral iyo iyo sunnaba waa lagu tukanaya waa lagu ogayaa xitaa ciidamadaa laga bixinayaa oo maaragtay laga wasacayaa dhaawacaa lagu bogsiin karaa
marka qawaamada noocaas oo tasalludka ah oo ku dirsanaanta oo cadaadinta ah lama ogola qawaamada oo ka gaabinta dayuusnimada oo wax walba haweenta gacanta loo geliya lama ogola
barbelkaadii iyo beecada gacanta aad qaadaysaa nebiga calayhi salaatu salaam dhulkaadii ninka waxaad kula mubaayaconaysaan ma garanaysaan waxa aad kula mubaayaconaysaan waxa weeye calaa xarbi alaxmari waalaswad
jihaadka ama fardu kifaaya ha noqdo ama fardu cayn ha noqdo shuruud baa alla u dejiyey waxaana ugu horreeya alislaamu laa yasixu aljihaadu fii sabiili illaahi min kaafiriin
marka iqhtisaadkeenna guud ahaan mabaadidaasu leey aan ka soo warannay oo u baahan mataqaana maarata in la ilaashado oo la raaco oo mataqaana maarata maxay lagu dhaqmo ilaahna subxaanahu watacaala loogu dhowaado taasaa mataqaana laynaga rabaa
martidaada xaq bay kugu leedahay markan ciddii kuu soo martisa xaq badan badan ayay kugu leedahay sidoo kale dhegayso
hay-addan xisbada hawsheedu waa hawshii aan hadda ka hadlayna lamarun bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaad ku garan kartaa ahamiyadda ay dadka muslimiinta u leedahay in micnaha maxaa la yidhahdaa cidda u qumi jirtay fii cahdi nabiyi sala allahu alay wasalam nebigaaba sala allahu alay wasalam hawshaa qaban jiray
يمضي بنا نحو الهنا
waa barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay islaamka iyo bulshada kaasoo aan isku dultaagayno mowduucyo muhiim ah oo xiriir la leh bulshada muslimka ah waxaana marti ku ah shakhsiyaad isugu jira culimmo iyo hoggaan wuxuu soo geli doonaa maalin kasta oo khamiis ah saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka barqanimo halka rogaal celiskiisuna dhagaysan doontaan shanta galabnimo inshaa allah
الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقدنا
camaliyad nafurnimo ah ayaa ka dhacday xerada jaalasiyaada ee magaalada muqdisho xilli ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan duulaanka midowda yurub ee soomaaliya waxaa ka waramaya maxamed daahir maanta oo arbaco ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah ka fuuliyey gudaha xerada militari ee kuryadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho howlgalka oo ahaa camaliyad nafhurnimo ah ayaa si gaar ah u beegsatay saraakiil caddaan ah oo ka tirsan reer galbeedka kuwaas oo tababar siinayay ciidamada dowladda federaalka camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ah xilli ay kormeer ku samaynayeen ciidamada riddada ah ay tababarku ku siinayeen gudaha kuryadda jaalasiyaad waxaana halkaas ku gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin wararkii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ayaa xaqiijinaya saraakiisha reer galbeedka ah ee lagu beegsaday camaliyadda nafhurnimo ee ka dhacday kuryadda jaalasiyaad in ay ka tirsanaayeen howlgalka midowda yurub ee u xil saaran tababarka saraakiisha dowladda federaalka goobta waxaa soo gaaray oo isku gadaamay ciidamo isugu jira afrikaan iyo kuwo caddaan ah waxaana aad loo xanibay dhaqdhaqaaqa xerada kuryadda jaalasiyaad si aysan u bixin macluumaad daqiiq ah oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ee gaaray saraakiisha ka tirsan howlgalka midowda yurub si kastaba ha ahaatee camaliyadda nafurnimada ah ee laga fuliyey gudaha xerada kuryadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ayaa muujinaysa dhiiranaanta iyo nafurka ragga ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo marar badan ay u suurto gashay in ay beegsadaan saraakiil ka tirsan shisheeyaha caddaanka ah ee hagaya amaba tababarka siiya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo waayihii ugu dambeeyey guuldaron lixaad leh kala kulmay furuumaha dagaalka howlgallada nuucan oo kale ah ee ka dhaca xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo waxa ay kacsanaan qalalaase iyo cabsi ka dhex abuuraan gudaha saraakiisha caddaanka ah ee ku sugan gudaha soomaaliya waxaana ka dhasha su'aalo badan oo ku gaaf wareegaya sida ay xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ugu suurto gashay in ay gaarto xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo ee tababarka lagu siiyo ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka howlgalkan ayaa marka dhanka amniga laga eego waxa uu dirayaa fariin ku wajahan saraakiisha reer galbeedka iyo ciidamada dowladda federaalka waxaana xarakada shabaabulmujaahidiin ay mar kale muujisay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowgooda islamarkaana ay diyaar u yihiin inay gaarsiiyaan weerar toos ah kana dhici kara meel kasta oo ay joogaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka wixii tafaasiil ah waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah dowladda federaalka oo ciidan yari dareemaysa ayaa fariin u dirtay askarta u diiwaangashan ee ka maqan shaqooyinkooda faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo egaya cadnaan xaji muxsin taliyaha ciidamada loogu yeero asluubta ee dowladda federaalka mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ayaa waxa uu fariin adag u diray askarta u qoran taliskooda ee qaarkood ay u firxadeen dalka dibaddiisa taliya mahad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda ay u qeybsameen wax la geeyey furimaha dagaalka iyo kuwa u cararay dalka dibaddiisa isagoona ku hanjabay in ay rusqeyn doonaan askarigii aan soo laabanin islamarkaana ay ka jaran doonaan mushaaraadkooda ciidan baa naga jira furama waxaa naga dhammaatay turkiyu jira jarmalbu jaamacad ka dhigta waxaas waa naga dhammaadeen aniga amar waxaan ku dhiibay kulli inay rusqo naga yihiin hadduu dhakhtar ahaa meel ku maqnaa hadduu wax kala baranaayo midnaba shuqul kuma lihin waa annaga ruqs magaciisaa qaali noo ah ninka haddii aan annaga dirnay oo dirsannay waa wax la yaqaan ninbaa iskii u baxaaya waxaa lagu leeyahay waxbarashuu jiraa iskiisa u baxay maxaa anaga waxbarashadiisa naga qusay hal ninoo i weydiistay aniga ma jiro shilinkii ciidanka ninkii wax ku barta oo markuu wixiisa dhammaysteen horey yurub u gelaay maxaa anaga naga qusay ruftiisa ha laga maqlo waayo meeshuu joogay micni inta maqanna ama way naga tegi ama way imaanaya dowladda federaalka ayaa wajahaysa ciidan yari aada u baahsan oo laga dareemaya furimaha dagaalka tan iyo wixii ka dambeeyey xamladii uu xasan sheekh kusoo iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona intooda badan ay ku leedeen dagaaladii lafajabiska ahaa ee ka dhacayay gobolada dhexe si kastaba ha ahaatee askarta dowladda federaalka ayaa u qaybsantay kuwa baxsaday kuwa ku baxay gacanta milatariga al-shabaab iyo kuwa iyagoo baryootamaya ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab shacabka magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya amni darro baahsan oo ka jirta magaaladaas tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan xasan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu sii daraysay amni darrada ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa haddana waxaa aada ugu sii dartay xaaladda magaalada taas oo ay ka cabanayaan dadka ku dhaqan halkaasi ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaan kuwa degan xeryaha barakacayaasha ayaa ka warbixiyey falal amnigooda lid ku ah waxay sheegeen inay afduub kala kulmaan dad ay ku sheegeen inay burcad yihiin kuwaas oo dhac u geysta dadka barakacayaasha ah dhibaatooyin waa qabnaa tuugaana dhibtay waxbaana laaga qaataa taleefoonyahoon leenahoon wax ku aruursanayno waana laaga qaatay waana wareeriyeen tuugo waana qarribeen daryeel kuma haysano dawo kuma haysano biyo kuma haysano musqulo kuma haysano daryeel la-aanaa nagu haysaa kaamka dhar la xidhanay xataa waa naga xadeen macawis qafleeye waa qaateen taasaa nagu dhacday qoryaay wataan qoryo iyo dad ay afduubad gabaray naga afduubteen habeen dhexdaas ilaahaana naaga soo qabta haa ay xabada nagu soo fureen xataa waa leerar xataa leer ma haysano mugdaana dili tug meeshiis rabaas ka soo dhaca dhibaatooyin in badanaan deganahay waan dhibaataysannahay amniga kolley tuug waa iska jira oo mar waa soo dhaca bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxay dhibana u yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan iyadoo marar badan laga soo tabiyo tacdiyo kala duwan oo ka dhan ah bulshada waxayna mar walba warbaahinta ka sheegaan dhibaatooyinka lagu hayo bulshada waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalka kenya ee looga soo horjeeda xukuumadda william ruuto faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo egaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay mudaaharaadyo hor leh oo ka dhacay dalka kenya kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda nairobi hay-ad sheegta inay u dooda xuquuqda insaanka oo ka howlgasha dalka kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ugu yaraan soddon iyo kow ruux ay ku dhinteen dibidbaxyada halka in ka badan boqol iyo toddoba ruuxna ay ku dhaawacmeen hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in ay jiraan dad la qafaashay oo aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen war-saxaafadeed ay soo saartay hay-addan ayayna ku sheegtay in laba ruux la afduubtay maalintii isniinta ee lasoo dhaafay booliska dalka kenya ayaa lagu eedeynayaa in ay si bareer ah u tooganayaan dadka mudaaharaadayaasha ah kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee kenya toddobaadkii hore u sheegay booliska in ay togtaan qof kasta oo usoo dhowaada saldhigyada booliska oo ka mid ah dadka dibidbaxyada dhigaya si kastaba ha ahaatee xukuumadda nairobi ayaa wajahaysa xaaladaad u daran islamarkaana ciidamadeeda ay ilaa iyo hadda xakameyn la-yihiin awoodda mudaaharaadayaasha ee marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya iyadoona laga cabsi qabo inay xukunka ka tuuraan madaxa haatan ku fadhiya talada dalkaasi william ruto dagaalo khasaare dhaliya oo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka dhacaya ismaamulka amxarada ee dalkaas farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya waxaa weli gobollo ka tirsan ismaamulka amxaarada ka socda dagaallo folkafool ah oo ay isaga hor imaanayaan askarta itoobiya iyo maleeshiyada faano ee ka dagaalanta halkaasi dagaaladan waxaa barbar socda duqaymo dhanka xirkaha oo ay geysanayso dowladda itoobiya kuwaasoo ay kooxda faano ku eedaysay xukuumadda abiy axmed inay xasuuqday dad shacab ah iyo baadiriyaal nasaaro ah meelaha ay dhowaan dagaaladu ka dhaceen waxaa ka mid ah degmada mekensalaam ee dhacda galbeedka gobolka waalo waxayna weerarkaasi kooxdu la beegsatay saldhig ciidanka itoobiya ku leeyihiin halkaasi dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac iyadoo faano ay sheegtay inay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda itoobiya ugu daateen xeryahooda dagaalkan ka soo cusboonaaday dalka itoobiya ayaa dadka la socda xiisadda ka dhex taagan itoobiya iyo jabhadaha dagaalka kula jira ku tilmaamayaan caqabad weyn oo haatan soo wajahday dowladda itoobiya waxaana iska hor imaadkan uu imaanayaa xilli ay faano horey dagaal kula wareegtay xarumo ciidan oo ay ku sugnaayeen xabashida itoobiya haddaba deegaanada dhaca gobolka maxaarada ayaa hoy u noqday iska hor imaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka ka dagaalama halkaasi iyo maamulka uu hogaamiyo abiy axmed sargaal hore ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhabarjab weyn ku tahay qabsashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya yaasir cabdalla jenaraal maxamed tahliil biixi oo ah taliyihii hore ciidamada lugta ee dowladda federaalk ayaa waraysigu siiyey warbaahinta ku sheegay inay dhawarjab weyn ku tahay dowladda federaalka qabsashada magaalada moqokori ee bariga hiiraan waxaa kale oo jenaraal biixi uu tilmaamay inay magaaladaas aysan ula mid ahayn dhammaan magaalooyinka iyo deegaanadii ay horey ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo arrintaasi u sababeeyey inay magaaladaas ahayd halkii uu kusoo bilowday gulufkii uu xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka waxa uu intaasi ku daray biixi inay xamladii xasan sheekh fashilantay kadib la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori moqokari waa meel istaraatiijiyada wadooyin badan baa ku kulma wadda maxaas aada wadda yasooman aada wadda aada yabaal aada wadda gaa aada xaawo gadiid iyo ceelaali xamad iyo budbud iyo halka aada wadda dhinacaan hoose soo aada oo ilaa meesha la yidhaahdo xalfooley iyo dhulkii hadda lagu dagaalamayey dhulkii hadda lagu dagaalamayey oo ceel hareeri iyo ceelleero buraale ilaa meesha la yidhaahdo soo soco ilaa jallaqsi wadooyin badan bay ku kulmaan oo meeshaas ay kula waa magaalo qadiimi ah runtii waa degmo qadiimi ah runtii marka waxaan isleeyahay moqokori muhiimad gaar ah ay leedahay ayagana u leedahay annagana noo leedahay wallaahi waxaan isleeyahay waa dhabarjab weyn oo halgankii dhabarjab ku ah la dagaalankii argagixisada dhabarjab ku ah waa halgan weyn ba waa waa dhabarjab weyn baan isleeyahay arrintaas way ka dhigan tahay inkastoo dee meelo kaleoo waaweyn horey loo soo qabsaday laakiin moqokori way ka duwan tahay baan isleeyahay meelihii lasoo qabsaday waayo waxay saldhig u tahay aasaaskii iyo halgankii shabaab lagula dagaalamay ubucdeedii weeye saacadba saacadda ka dambaysa waxaa isa soo taraya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee qayladhaanta xooggan ka muujinaya la wareegitaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada moqokori ugu dambeyntiina faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha fatahaada ku dhuftay gobolka texas ee waddanka maraykanka waxaa si weyna u kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay daadadka iyo fatahada maalmo xiriir ah ka socda gobolka texas ee waddanka maraykanka guddoomiyaha gobolkaas ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in tirada ku naf waayey daadadka ku fatahay gobolkaas ay sii cagacagaynayso boqol iyo sagaal qof oo amerikan ah halka nolol iyo geri lagu laayahay boqol kow iyo lixdan ruux oo kale marka intaas lagu daro burbur hantiyadeed oo ka dhashay fatahaadahaas afar maalmood kadib markii daadad xooggan ay ku fataheen dhowr goobood oo ka tirsan gobolka texas waxaa aada u yaraatay rajadii laga qabay in la helo dad ka badbaaday fatahaadahaas iyadoo kooxaha samata bixinta ay sii wadaan baadigoobkooda iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo eeyaha wax uriya maraykanka oo caan ku ah la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa wajahaya musiibooyin rabbaani ah oo dhaxalsiiyey khasaarooyin waaweyn oo dhan weliba ah warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh